alxamdulilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima clamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal kitaabuuljinaayaati jinaayooyinkii iyo waxyeelooyinkii ayuu kitaab yahay waa rubicii afraad ee ugu dambeeyey qaybaha afarta ay u qaybiyaan fuqahadu fiqiga markaa jinaayadu waa jamcu jinaaya jinaaya oo waxyeello ayaa jinaayaad lagu jamciyey waxaan ugu jamcinayaa marka la eego qaybaha ay u qaybsanto oo mar badheer noqon kara waxyeellada mar gef noqon kara mar mid isku jira noqon kara darteed ayay u jamciyeen asalka jinaayadana waxaa la yidhaahdaa uun waa waxaa shayga raadeeya ee weliba dhibtu ay la socoto xataa haddii qofka markaad adcaydo ou dhibsado waxaa la odhanayaa janaa calayhi laakiin hadda halkan jinaayada looga jeedaa inta badan inkastoo dee sixir iyadoo lagu waxyeelaynayno ima doonto waa jiraaxada iyo dhaawaca saas daraaddeed bay kutubta qaarkood ay ka cabiraan kitaabuljiraaxi si manhaajkao kale laakiin jinaayaadka ayaa wanaagsan baa la yidhahdaa baabu man yajibu calayhi lqisaasu waxa u baab yahay cid ay qisaastu ku waajibaysay iyo waman laa yajibu calayhi ciddii aanay ku waajibaynin labadaas ayuu kaga hadlayaa cidda ay qisaasi ku waajibto iyo ciddii aanay ku waajibaynin qisaasna min alqasi oo bimacna alqaطci goyna ayaa laga keenay ama min ikhtisaasi alahari raadka guriddiisa iyo raaciddiisana waa la yidhaahdaa o ka qisaasanayaa dee kii waxyeelada geysay jinaayadiisii ayuu dabagelayaa oo uu daba raacayaa waxaa u asala qisaasta ijmaaca ka hor aayad qur-aan ayaa ku soo arooray si aayadda ilaahay leeyahay kutiba calaykum alqisaasu fi lqatl alxuru bilxuri waxaa laydinku waajibiyey qisaas yacnii dilkii sababtiisa kii xortaa kii xortaa baa loo dili kii adoon kii addoonka addoonkii baa loo dili kii dhadiyaa kii dhadigaa ayaa loo dili ayaa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay yihi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana qofkii la dilo isagoo la dulmiyey ee dulmi lagu dila weligiisa waxaan u yeelnay baa ilaahay yidhi suldaan iyo awood in markaa gacanta loo soo geliyo oo hadduu doonayo u qisaasta ah waxaa kaloo ilaahay yihi walakum fi lqisaasi xayaa qisaasta iyo qofkii wax dilay oo la dilo nolol baa idinku sugan oo qofku markuu ogaado haddii uu wax dilay in la dilayo dee dilkii ayuu ka joogsanayaa kadibna dadkii ayaa ku noolaanaya axaadiid fara badan ayaa iyaduna ku soo aroortay si xadiidka imaamu albukhaari uu warinaya fii saxiixihi anas ibnu nadar ayaa waxaa laga wariyay eedadii rubayic ayaa waxay jebisay inan bay ilig ka jebisay markaasaa waxay ka dooneen inay markaa iska cafiyaan oo arshigii iyo magtii inta ay jebiyeen ay ka qaataan waa diideenoo nebiga ayaa laysula tegey nebigu dabeetana qisaas buu faray anas ibnu nadar ayaa wuxuuhi atuksaru hariyatu rubayac miyaa la jebinayaa rubayaca foolkeeda yaa rasuulallah laa waladii bacataka bilxaqi laa tukasaru haniyatuha inaan la jebinayn buuhi yacnii xuunka rasuulkana ma diidanayn iyo qisaasta ma diidanayne yacni wuxuu rabayuun markaa inay qolyahan iska cafiyaan dabeedna rasuulku wuxuuhi yaa anasu kitaabullaahi alqisaas kitaabka ilaahay bay anasow qisaastu ay ku sugan tahay dabeetana qolyihii baaba raalli ka noqday oo iska cafiyey markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi addoommada ilaahay waxaa ka mid ah mid ilaahay hadduu ku dhaarta ilaahay u furiinayo waayo wallaahi inaan la jebinayn buuhi inaan la jebinin baa ilaahay u dhameeyeyoo qoladii kale ayaa markaa qalbigooda ilaahay u dabciyeyoo saamaxayba waxaa kaloo xadiid kaloo isagana saxiixun bishawaahidi lagu tilmaamay abu daawuud uu warinayo nebigu sala allahu calay waslm man qatala camdan fa huwa qawad qofkii camdi iyo badheer wuxuu dilaa waa qoorgoyn yacni wuxuu leeyahay inuu qoorta gooso ou qisaaso waman xaala duunahu fa calayhi lacnatullahi waqadabuhu laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadl qofkii iska hor istaaga qofkaa markii camdi wuxuuga dilay inuu qisaasto qofkii qisaasta lahaa ka iska hortaagana ilaahay nacradiisa iyo cadhadiisa ayaa ku dhacaysa faral iyo sunnana toona laga aqbali maayo taas soomaalida ayaa khilaafsanoo marka uu qof wax sameeyo la baxsanayso ama dabada marsanaysa ama meelaha geynaysa xadiidkana oo saxiixo isagana abu daawuud uu warinayo xajatulwadaca nabigu isagoo khudbaynaya wuxuu yidhi isagoo la hadlaya reer khusaaca qaladii loodhan jiray yaa macshara khusaaca waxaa disheen buuhi qofka reer hudayla aniga ayaa horta magtiisii bixinaya buudhi laakiin intaa wixii ka dambeeya qofkii qof dila ehelkiisa kaa la dilay waxay door u leeyihin imaa inay maka qaataan imaa inay qisaastaan laa yajibu lqisaasu kuma waajibayo calaa sabiyin sabi qisaasi kuma waajibto walaa calaa mactuuhin kaa mactuuha isaga yarkaana kuma waajibin walaa mubarsamin ka caqligiisu dhiban yahayna kuma waajibin wayajibu calaa man mid buu ku waajiba saala caqluhu caqligiisii uu ku tagay bimuxaramin wax la xaaraantilmiyey qiila waxa layihi fiihi qowlaani maya laba qowl ayaa ku sugan baa layidhi qofka la qisaasayo waxaa loo shardiyaa inay yahay qof caqli leh oo qaangaadha inuu yahay mar haddii aynu sidaan nidhi kuma waajibayso qisaasti sabigii kuma waajibayso oo dee waa marfuucu lqalama xadiidkii saxiixa asxaabu sunan rufica alqalamu can halaadin baa nebigu sala allahu alay slam yidhi waxaa ka mid ahaa sabigaasi inta uu ka qaangaadhayo oo markaa mukalaf isagu maaha qisaas kuma waajibayso waa cuquuba oo cuqubadan lagu yeelan maayo walaa mactuuh mactuuha waxaa la yidhahdaa qofka caqligiisu dhiban yahay een haddana waa layn qofka caqligiisu dhiban haddana waa layn baa jira oo markaa iska sagegara ama hacooya oo aan caqligiisina markaa buuxin haddana dee qof waalana aan ahayn mactuuhkaas ayaa la yidhaahdaa kaana markaa kuma waajibayo mubarsamkana isagana kuma waajibayo mubarsamku horena waynu markaa u soo marnay waxa weeye ayadana waa qof uuna khalal uu ku dhacayo mubarsam waa kaa birsaam uu ku dhacay birsaamna waxaa la yidhaahdaa waa cillo macruuf oo la yaqaano caqliga tegsiisa waa waram iyo ka soo bax baa la yidhi maskaxda ka soo baxaysa kadib ayaa markaa qofka caqligii uu ka tegayaa mubarsam markaa waa kaa yacnii xanuun markaa halkaa saablaydan ku dhacana wuu ka yimaadaa bay yidhaahdaanoo markaa xuubkaa u dhexeeya beerka iyo wadnahayo halkaas ayuu kaga dhacay u galaayo dee tana dhibtaas ayuu keenana waala kaana laguma lahaa waxaa kaloo qisaastu ku waajibaysaa calaa man saala caqlu bimuxaram kii caqligiisa uu ku tegay shay la xaaraantinimeeye khamri buu cabbay kiniin buu cabbay xashiishad buu cabbay sidaasuu markaa isagoo sakhraasa waxyeello ku geystay isaga waa la qisaasayaayoo caqligiisii ayaa dee wuxuu ku tegsiiyey waxaan markaa loogu cudurdaaraynoo tacaddi iyo xadgudub ayuu sameeyey midda labaad haddii aynaa waajibinin qisaasta qofka aynaan ku waajibinin dee mid waliba oo doonaya inuu wax dilaaba intuu markaa waxoogaysa sakhraamiyo afka qarmuunayso ayuu markaa dee qofka kow kaga siinayaa markaa si baabka iyo waddadana laysu hor istaago waa in la qisaasaa qiila fiihi qowlaani qil waxa uu leeyahay maya laba qowl ayaa ku sugan oo miduu leeyahay waa waajib oo la qisaasaya midna uu leeyahay laba qisaasayo mar hadduu qofka caqligiisi maqan yahay kaa mactuuha oo kale ayuunbuu la mid noqonayaayoo waxba kale laguma leh laa yajibu walaa yajibu lqisaasu ma waajiba calaa sabiyin wacalaa mactuuhin sagarna laguma leh walaa mubarsamin kaa isagana caqligiisu dhiban yeena laguma leh wayajibu calaa man buu ku waajiba saala caqluhu ku sugay bimuxaramin waqiila waxa la fiihi qowlaani laba qowl baa ku suganna waa layidhi walaa yajibu lqisaasu ma waajiba cala almusiibi qatilkaafiri gaal dilidii walaa cala alxori kii xorta ahaana laguma leh biqatli lcabdi addoon dilidii fain jaraxa alkaafiru kaafiran hadduu dhaawaco uma aslama aljaarixu jaarixiya kii dhaawacay islaamo ow jaraxa alcabdu baa cabdan dhaawacay uma actaqa aljaarixu kii dhaawacay baa xoroobay wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn ayaa ku waajibaysa ee wain qatala xorun cabdan hadduu dilo oo muslim baa dimiyan dilay uma qaamat ilbayina bayine iyo markhaati ayaa istaagtay annahu kaana inuu qad aslama mid islaamay oo cataqa ama waa xoroobay fa fi lqawadi qowlaani qawadka laba qowl ayaa ku sugan waxa uu leeyahay sheekhu qisaasu ma waajibta qofka muslima waxaa shardiya labadan qof ee laysu qisaasriyahay inay mutakaafi yihiinoo laba qof oo isu dhigma waa inay yihiin markaa qisaasi ma waajibto qofka muslimka qisaasi kuma waajibto hadduu gaal dilo leannu xadiid saxiixo imaamu lbukhaari uu warinaya ayaa nebigu uhi laa yuqtalu muslimu bikaafirin muslim gaal loo dili maayo uu dilay darteed riwaaya abu daawuud iyo nasaa-i ay leeyihiin oo sanadkeeduna saxiix yahay nebigu wuxuuhi alaa laa yuqtalu muslimu bikaafirin walaa duu cahdin fii cahdihi muslim gaal hadduu dilo loo qisaasi maayo mid cahdi iyo ballan marka aynagula jireen cahdigiisa iyo ballankiisa isagana lagu dili maayo waxaa kaloo uu yidhi sheekhu walaa cala alxuri biqatli lcabdi waxaa kaloo isagana aan la qisaasaynin kii xorta ahaa haddii markaa addoon uu dilo isagana la qisaasi maayo kutiba calaykum alqisaasu fi lqatli alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi macnaha inaan kii xortaa addoon loo dilaynin ayay markaa taasi keenaysaa waxaa kaloo markaa athara ay ku soo aroysay mid maqduuca oo xasan albasri laga warinayo laa yuqaadu alxuru bilcabdi loo dili maayo mid kalena isaguna wuxuu ahaa nabiga loo kor yeelo taalaqudni warinayo laa yuqtalu xurun bicabdin loo dili maayo cali bni abi aalibna waxaa laga warinaya min asunnati an laa yuqtala xurun bicabdin ina loo dilaya markaa sunnaha ka mid oo sunnihii rasuulka ayuu u jeedaa haddaba wuxuu yidhi hadduu addoon addoon dhaawaco aan xarbiyaynahayn baa loo jeedaa bas ay gaalada dimiyiinta ahee aan wax ka qaadno ayaa markaa midkood baa midkii kala dhaawacay kadib ayaa kii nabarka geysay islaamay kadibna kii waxa dhintay la dhaawacay ama addoon baa addoon dhaawacay kadib ayuu xoroobay kii wax dhaawacay kii la dhaawacayna waa dhintay qawad iyo qisaas iyo qorgoyn ayaa waajibaysaoo le'annu xaaladdii jaraaxadan iyo dhaawacani dhacay dhaawacan gaadhsiiye halaagga iyo dhimashada mutakaafi bay isu ahayeeno way isu dhigmayeenoo ama laba gaalbay isla ahayeen ama laba addoonbay isla ahayeen xaaladdaas ayaana markaa la fiirinayaa oo xaggaas ayuunbaa markaa laga eegayaa waa jiraa qolyo kale markaas oo ayagu markaas odhanaya yacni xaaladan dambe ayaa la fiirinayaa laakiin takaafuha waxaa la fiirinaya waxa weeye waa xaaladda awran xaaladan dambe maaha mar haddii xaaladdii ay markaa isdhaawacayeen ay laba gaal ahayeen ama laba addoon ahaayeen walow markanuu dhimanayu nabarkii u dhimanayaba ha xorba haada kane ama haba islaamee waxa weeye waa la ysu qisaasayaa hadduu mid xori addoon dilo ama muslim baa dimi dilay kadib bayiino iyo markhaati baa la helay inuu islaamayba xilligaa ninkani gaalkaad ku ogeyd maha waa kii islaamay ama waa kii xoroobay qawadka iyo qorgoynta iyo qisaasta laba qowl baa ku suganoo mid wuxuu leeyahay wuu waajibayaayoo mar haddii dee la helay dil badheedha oo maxdi ah oo midu dhigmana uu dilay xilligaa uu dilayey dee waa lagu yeelanayaa markaa qisaastii qowlka labaadna wuxuu leeyahay meye mar haddaanu u qastinin cid u dhigantoo isagu ismarkanuu dilayay gaalnimo u dilayay ama addoonnimo u dilayay cid mukaafi ah oo u dhiganta uma qasininoo qisaastuna dee shubhada ayay ku dhacdaa markaa laguma leh labadaa qowlna inooma kala rajixin imaamu nawowi baa laakiin tasixu tanbiya wuxuu leeya walasaxu annahu idaa qatala cabdan aw dimiyan faqaamat bayinatu bixuriyati aw islaamihi haddii markaa uu dilo addoon ama dimi bayino iyo markhaati xorriyaddiisa iyo islaamnimadiisa ay ka marakacdo wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn ayaa lagu yeelanayaa walaa yajibu lqisaasu cala almuslimi biqatli lkaafiri ugu waajibaysa walaa cala alxori biqatli cabdi wain jaraxa alkaafiru kaafiran hadduu dhaawaco uma aslama aljaarixu kii wax dhaawaca u islaamo ow jaraxa alcabdu waa cabdan dhaawacay uma cataqa aljaarixu baa xorobay wajaba calayhi lqawadu ayaa lagu yeelan ee wain qatala alxuru cabdan hadduu dilo ow muslimu baa dimiyan dilay uma qaamat albayina markhaatibaa kacay oo la helay annahu kaana inuu qad actaqa mid xorobaya waslaama ama islaamay fi lqawadi qowlaani laba qowl ayaa ku sugan wain jaraa xorun hadduu waxyeelayo calaa rajulinin laa yacrifu riqahu xorriyatahu aanu garanaynin faqaala aljaani wuxuuhi waa cabdun weeye waqaala almajniyu calayh wuxuuhi bal ana xorun baanahay faalqowlu qowlulmajniyu calayhi weeye waqiila waxa layidhi fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku suganna waa layidhi walaa yajibu alqisaas ma waajiba cala alabi waaljaddi walaa cala alummi waaljadati biqatli waladi wa waladi lwaladi iyo waladkii waladkiisa dilidiisa markaa qisaasi kaga waajibi mayso ee wain wajaba alqisaasu calaa rajulin hadduu ku waajibo fa warida alqisaasa waladu uu dhaxlo lam yastawfi waladkaasi qisaasta ma oofsanayo waxau leeyahay sheekhu mid xora ayaa nin waxyeeleeyey inuu addoon yahay inuu xor yahayna ma kala garanayo markaasaa kii waxyeele geystay wuxuu leeyahay waa addoon kii majni calaygaana yacrisaan loogu qisaasi buu doonaya kii majni calayga waxyeelada loo geystayna wuxuu leeyahay maya xor baan ahay labadooda hadalkee baa la qaadanaya wuxuu leeyahy falqowlu qowlulmajniu calayhi kan majnuu calaygi waxyeelada loo geystay qowlkiisa ayuunbaa la qaadanayaayoo asalka dee aadamigu waxa weeye inuu xor yahay weeye alaslu fi laadamiya alxuriya qiil baa wuxuu leeyahay maya fiihi qowlaani laba qowl baa ku suganoo mid wuxuu leeyahay dee waa majnuu calayhiga qowlkiisa oo asalku aadamigu waa xorriyo qowlka wejka labaad qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya jaaniga ayaa hadalkiisa la qaadanayaayoo asalku waa inay nimadiisani ay beri tahay waxaa kaloo sheekhu yidhi qisaasi ma waajibto aabbihii iyo awowgii kuma waajibto labada jiha midkuu doonaba ha ka yimaadee hooyadii iyo ayaydiina ku waajibto dhinacay doonaba ha ka yimaadee hadday dilaan ilmihii iyo ilmahoodu ilmuhu sii dhalay hadday dilaan qisaas lagu yeelan maayo dee dembigii dilka waa galeen magiyo diyana waa lagu yeelanayaa laakiin qisaastii ayuunbaan markaa lagu yeelanaynin waxay deliishadeen markaa riwaayad tirmidigu warinayo walow sanadkeeda la daciifiyey suraaqatu bnu maalik baa wuxuu ley waxaan xadaray rasuulka oo aabbaha u qisaasiyay inankiisu hadduu dilo laakiin ibniga aan aabbihi u qisaasiyo hadduu aabbihi inanka dilo aan markaa la qisaasaynin riwaayo kaloo markaa xasan oo tirmidi iyo taalaqudni iyo daarami iyo bayhaqiya ay warinayaan iyaduna waxayda ibn cabbaas kaga wariyeen laa tuqaabilu xuduudu fi lmasaajidi xuduudda masaajida laguma ogo walaa yuqtalu lwaalidu bilwalad waalidna waladkiisa hadduu dilo looma dilo midda labaad waxay leeyihiin dee aabbahani wuxuu ama waalidkani wuxuu aha sababtii ilmahani adduunyada uu ku yimi markaa ilmihii laga dhigi maayo sababtii markaa waalidku adduunyada uu kaga tegayey laga dheegi maayo haddaba wuxuu leeyahay hadday qisaasi waajibto in nin qisaasi ku waajibto qisaastii dabeedna waxaa dhaxlay ilmihiisii lam yastawfi ma oofsanayo leannu mar haddii aan looga oofinayninba markuu isaga waxyeello u geystay dee inaan ilmihii loo oofinin waxyeello markaa cid kale u geystay markuu dhaxlana iyaduna waa lamidoo tusaale ahaan waxay ka soo qaadayaan dee haddii odayga markaa islaantii alla ku basharo oo uu markaa dilo dee inana ay u leedahay ama ilma ay u leedahay qisaasta islaanta yacnii ka sugnaatay aabba ku sugnaatay dee ilmi baa yeelanayaa markaa loo qisaasi maayo taana ilmi baa markaa wax ku yeeshee wain janaa xorun calaa rajulin hadduu waxyeelayo laa yacrifu riqahu walaa xurriyatahu aanu garanayno faqaala aljaanibu lahu huwa cabdun waqaala almajniu calayhi wuxu uhi bala ana xorun ayaan ahay faalqowlu qowlulmajniu calayhi weeye waqiila waxa lay fiihi qowlaani walaa yajibu alqisaasu ma waajibo cala alabi waaljaddi walaa cala alummi waaljadati kuma waajiba biqatli waladi wa waladi waladi hadday dilaan wain wajaba alqisaasu hadduu waajibo calaa rajulinin ayuu ku waajiba fa warita alqisaasa waladu waa dhaxlay lam yastawfi waladkaasi ma oofsanayo wain qatala almurtadu dimiyan hadduu dilo fa fii qowlaani baa ku suganay wain qatala dimiyun murtadan hadduu dilaan faqad qiila yejibu waqiila laa yejibu ma waajibaysana waa layidhi ee wain qataca muslimun yadda muslimin hadduu gooyo uma irtada almajniyu calayhi uu ridoobo warajaca ila lislaami u noqdo wamaata u dhinto walam yamdi calayhina aanay tegin fi riddati fii sabili riddati maca muddo yasrii fiihi ljurxu janaexadu ay sareeyaysaa fa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxuma annahu yajibu lqawadu qawadkii waa waajibayaa wain maata min aljurxi fi ridda hadduu dhinto wajaba alqisaas waa waajiba fi arafi fii asaxi lqowlayni haddaan qabanno waman qatalaka dila man laa yuqaadu bihi mid aan loo qisaasaynin ayuu dilo fi lxaraabati fi lxiraabati xiraaba ayuu ku dilay fa fiihi qowlaani axaduma yejibu qisaasi waa waajibaysaa wahaaniya laa yejibu ma waajibayo waxau sheekhu leeyahay murtad nin islaam ahayoo ridoobay ayaa wuxuu dilay dimmi gaal bimacnaa ee gaaladan markaa anjisyada ka qaadna ayuu dilay laba qowl ayaa ku sugan mid wuxuu leeyahay waa la qisaasayaa maxaa yeelay leannumaa kaafiraani waa laba gaaloo qisaasi dhexdooda way maraysaa midda labaad murtadku isagaa ka xaalo xun dimmigo isagoo muhadaru dam dabiixadiisa xalaal maaha jizye lagu sugi maayo qowlka labaad ee markaa odhanaya isaguna loo dili maayana wuxuu leeyahay weli dee xurmadii islaamka ayaa weli ku sii baaqiya hadhow hadduu sahayso ama salaadihii ayuu qallaynayaa soomkii buu qallaynayaa sekadii xoolihiisa waa laga qaadayaa la addoonsan maayo marka arrimaha xaggaas ayaynu eegaynaayoo loo qisaasi maayo ayuu markaa leeyahay waxaa kaluu se yidhi haddii uu dimi murtad dilo dimigii ayaa murtad dilay gaalkii baa markaa mid ridoobo diinta ka baxay buu dilay qiil wuxuu leeyahay jibul qawadu ayaa waajibaya qisaasoo dimigeeda dee canaadnimo ayuu u dilayahay diin ahaan u dili maayo isagoo muslim dilay oo kale ayay ka dhigantahay qiilla wuxuu leeyahay laa yejibu ma waajibayo laannu murtadkani waa muhadaru dam dhiiggiisu markaa miduu hadur yahay weeyo oo kal xarbiyi ayuu noqonayaa amaa dimigu waa macsuum markaa qisaas in lagu waajibiyey qaatil macsuuma oo mid hadura uu dilay dilkiisa loogu waajibiyaana waa baciid bay leeyihiin oo arrin aad iyo dhaxaad u fog weeye labadan masalebaa markaas imaamu nawowi ayaa markaa tasiixu tambiiha inoogu qabtay isagu sheekhu inooma kala rajixinta dambe mooyaane waxaanu markaas leeyahay wa ana almurtada yuqtalu bidimniyi murtad hadduu dimi dilo murtadkii waa la qisaasay duuna cagsihi laakiin dimigu hadduu murtad dilo isaga lama qisaasayo taas ayuu markaa inoo xoojiye waxaa kaluu sheekhu leeyahay haddii uu muslim jaray yadda muslimin qof muslim uu gacanta ka jaray uma irtada almajniyu calayhi kii waxyeelada loo geysay ayaa ridoobay oo diintii ka baxay haddana warajaca ilalislaami islaamnimadii buu soo noqday wamaata dabeetana nabarkii waxyeelladii xubinkii la jaray ayuu dhintay isagoo marka dambe islaama walam yamdi calayhi fi riddati zamankan iyo xilliganu murtadka ahaana ma tegin zaman ou jirxigani wax saamayn karo wakhti yar oo kooban ayuu murtad ahaa xilli la odhan karo yacnii intaa uu murtadka ahaabaa siraayadan iyo nabarkan saamayntiisu ay timina ma tegin laba qowl ayaa ku suganoo mid wuxuu leeyahay asaxuba annahu yejibu alqawadu kaa saxa wuxuu leeyahay qawad ayaa waajibaya la'annu zamankan iyo wakhtigan riddada dee jaraexadu may saraayaynin markaa jiriddeedu la'aanteed ay la mid tahay kan diidayaana ee markaa la qisaasimo waajibaysana wuxuu leeyahay xaalad ayaa soo martay hadduu dhiman lahaa qisaasimo waajibteen waa dhacday markaa qisaasii dibna u soo noqon mayso ayuu leeyahay halkana markaas imaamu nawowi isagu shiraazi wuxuu inoo rajaxay in qawad waajibaya laakiin sidaa cagsigeed ayaa markaa asnawi uu qabanaya imaamu nawowi masala maqa laakiin asnawi ayaa masale qabta wuxuu leey wacadam wujuubilqawadi fiimaa idaa qataca muslimin yadda muslimin uma irtada almajnibu calayhi hadduu muslim jaro muslim gacantii kadib majnibu calayhi gurdo warajaca ilal islaami wamaato walam yamdi calayhi fi riddati zamaanu yasri fiihi ljurxu inaan qisaas ku waajibayni wey calaa cagsi maa fi tambiih buuri sida tambiiha markaa ku sugan cagsigeed weeye oo markaa si uu rajaxay waa laga xoog badan yahay san kale ayaa markaa rajaxan haddiise masaladu yacni xilliga riddadu ay badan tahay oo markaa dee ay muddo badan ahayd iyada waxay leeyihiin qisaasi markaas waa dhacaysaa waxaa kaloo sheekhu yidhi hadduuse jaraexadii u dhinto firidati intuu murtadka habu jaraexadiiba u dhintay wajaba alqisaasu fi arafi fii asaxi alqowleyni wuxuu leeyahay xubinkii hore ee la jaray ayuunbaa laga qisaasanayaa mooyaano laakiin nafda qisaas ma leh leannu waxay leeyihiin xilligaa waxyeelladu gaadhay dee laba qof oo muslimiina bay ahaayeenoo waa sugnaatay darafka iyo xubinta qisaasteedu waa sugnaatay marka waxaan dabadeedii wujuuban mustaqiran bay sugnaatay waxaan dabadeimiyo gaalnimadani ma saamaynayso ka ka hor jeedaana wuxuu leeyahay qowlka kale ka hor jeedaana wuxuu leeyahay xubinkani nafdan unbuu raacsiyay mar hadday jinaayadii dil noqotay oo qisaastii nafdun ay waajibaysay qisaastii xubinkuna iyaduna ma waajibayso labadaasiba way israaceen ayuu leeya ma soo noqonayso waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii uu qofku dilo man laa yuqaadu bihi fi lmuxaaraba cid aan loo qisaasaynin ayuu dilay oo muxaaribo muxaarabo ayuu ku dilay macnaha isagoo yani midbaa wuxuu noqday muxaarib kuwii dee markaa qudaacu duruqa ahaa ayuu noqday wuxuu dabeetana dilay isagoo xiraabadii ku jira midaan loo qisaaseen tusaale ahaan muslim muxaaribabaa wuxuu dilay dimni amaa mid xora ayaa addoon dilay kii xortaa muxaaribabaa addoon dilay aabbihii ayaa ilmihiisii dilay ogabay hadday xaalad caadiya tahay looma dileen soo maaha laakiin dee xiraabada maxaa jiray qofka yacni hadduu wax dilo dee dilkiisu soo waajib ma ahaynoo in markaa la dilo soo may ahayn waxay leeyihin laba qowl baa ku suga mid wuxuu le yajibu calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoynayaa ku waajibaysaoo dilkii wuxuu ku adkaaday xiraabadan oo weligu ma cafi karo takaafu markaa lama shardiya bay leeyihin mar hadduu muxaarib yahay ciddan uu dilay takaafu inay yihiin looma shardiyo taaniguna wuxuu leeyahay laa yejibu mee ma waajibayo dee axaadiidii baa markaa akhbaara inaan iyo caama inaan markaa loo dilaynin muslimkii gaal inaan loo dilaynin xortii addoon inaan loo dilaynin aabbihii ilmihiisii inaan loo dilaynin nusuusta caamkaa ayaynu markaa qaadanaynaa ayaynu ku soconaynaayo yacni loo qisaasi maayo qolyahanna waxay leem waa loo qisaasayayo arrintani xiraabadan ayaa markaa dilkiisu oo ku adkaaday wain qaaca muslimun wain qatala lmurtadu dimiyan hadduu dilo fa fiihi qowlaani ayaa ku sugan wain qatala dimiyun murtadan faqad qiila yejibu wa qiila laa yejibu ma waajibayana waa la yidhi waxaanaynu markaa imaamu nawowi inoo xoojinaya in murtadka hadduu dimi dilo la dili laakiin dimiga murtad hadduu dila inaan la dilaynin wain qataca muslimun yadda muslimin hadduu jiro uma irtada lmajribu calayhi hurdoobo rajaca ila islaami u noqdo oo wamaata dabeetana u dhinto walxaa lam yamda calayhi aanay tegina fi riddati fii sabiilridati maa mudan yasrii fiihi ljurxu jaraexadu ay ku saraayayso oo muddo yaroo kooban bay ahayd fa fiihi qowlaani asaxuma annahu yajibulqawadu baa waajibaya ee wain maata min aljurxi haddii uu markaa u dhinto fi riddati fii sabani ridda wajabalqisaas ayuubaa waajibaya fi arafi fii asaxi lqowlayni laba qowlkooda asaxa haddaan qabanno wamaa qatalaka dila man mid laa yuqaadu bihi aan loo qisaasaynin fi lmuxaarabati fii baa halkaa ka maqan matega fi lmuxaarabati fa fiihi qowlaani baa ku sugan axaduma yejibu waa waajibaya wahaani laa yejibu ma waajibayo weye baabu maa yejibu bihi lqisaasu min aljinaayaati waxau halkana u baab yahay kii uu ku wixii uu ku waajibay qisaastu ee jinaayooyinka iyo waxyeelooyinka ah waljinaayaatu jinaayooyinku halaaatun waa saddex khadawn mid waa gef wa camdun midna waa camdiga badheedh wa camdu khata midna waa camdi gef falkhata wa an yarmiya waa inuu gano ilaa hadafin hadaf iyo kabdhigoo fa yusiiba insaanan qof dabeedna uu ku dhaco waalcamdun an yaqsila aljinaaya waa inuu dhaqasiya bimaa yaqtulu haaliban sida badan wax waxdila wa camdulkhata'ina an yaqsida aljinaaya waa inuu dhaqasiya waxyeelo bimaa laa yaqtulu haaliban sida badan waxaan waxba dilin walaa yejibu mana waajibaya alqawadu ilaa fi lcamdi camdiga ayuunbaanu qawad iyo qoorgoyni ay ka waajibtaa waxau sheekhu leeyahay waxyeeladu ama ha noqoto mid naf loo geystay ama ha noqoto mid xubin loo geystay waa saddex qaybood midi waa khata iyo badrheedh yacni waxaan khata waa gef badhax tiran midna waa camdi iyo badrheedh badhax tiran midana waa camdu khata waa camdi iyo khata isku jira badrheedh iyo gef isku jira weeye khata camdina waa la yidhaahdaa shibhulcamdina waa la yidhaahdaa saddexaasay u qaybsantaa saddexdana siday ugu soo koobantay waxa weeye kan waxyeelladu ay ka timi waxaa la eegayaa inuu kan waxyeellada u geysanaya cayntiisa u qastiyey iyo inaan u qastinin haddii aanuba qastinin qofkan waxay noqonaysaa gef hadduu u qasiyey waxaa la eegayaa waxaanu la qasiyey ma wax sida badan wax dilaa oo camdi bay noqon mise sida badan waa waxaan waxba dilinoo camdulkhada bay markaa noqonaysaa haddaba wuxuu sheekhu leeyahay gefku waa inuu qofku toogto ama ku gano ama ku tuuro meel buu markaa uu tooganaya ama wax ku tuuraya ama kabdhig ayuu markaa ku tuuro dabeetana qof ayay ku dhacday kaasoo kale khata la yidhaahdaa mararka qaarkood waxaana la yidhaaca markaa gefka laga hadlayo tusaalayaashiisa inuu ficil uunu qasiyo laakiin qofka aan u qasin waa miaal kaloo kale hadda ficil iyo in wax sameeyo wuu qasiyo waa kan waxganay laakiin shaksiga ayaan u qasinin mararka qaarkoodna dee hataa ficil uma qasiyo dee haddaad turunturootood qofuun markaa beer kaga degto ama meelaad ka soo dhacdood markaa qofku hooskude aad dusha kaga dhacdo dee ficilna umaad qasinin shaksina umaad qasinin gef bay markaa labaduba ay noqonayaan markaa kaa waxaa la yidhaahdaa gef camdiguna waxa weeye wuxuu qasinayaa qofkani jinaayo iyo waxyeello waxaanu ula qasinayaa qaaliban wax wax dila ayuu ula qasinayaa waxyeello inuu geysan waxaanu waxyeellada ku geysanaya wax see badan wax dila kaan camdi baa la yidhaahdaa hadda camdiguna waxa weeye inuu waxyeello ula qasiya waxaan see badan wax dilin ul iyo ayuu la qasinayaa markaa xagga qasadkan inuu qofkii waxyeello ula qasiyey waa ka camdi xaggan waxaani ama u shan yaray inay tahay midaan waxba dilinna xaggaana markaa khata iyo gef ayay ka noqonaysaa waljinaayaatu alaaun saddex weeye khata'un wacamdun wacamdu khata falkhata'u an yarmiya ilaa hadafin hadaf iyo markaa waxyaalaha lagu tog dhigto waa inuu gano oo fa yusiiba insaanan dabeetana qof uu asiibo waalcamdu an yaqsiya aljinaaya waa inuu la qasiyo bimaa yaqtulu wax dilaya haaliban sida badan wacamdulkhatayn an yaqsiya aljinaaya waa inuu la qasiyo bimaa laa yaqtulu haaliban sida badan waxaan waxba dilin haddaba wuxuuhi walaa yajibu alqawadu ilaa fi lcamdi qawad iyo qoorgeyni ma waajibto camdi mooyaane marka laga helo shuruuddiisa marka la helo ee inuu dilkeeni camdi cudwaana yahay oo nabda saaraya marka mukaafa'a iyo isu dhigan kan wax dilay iyo kala dilay ay jirto qisaasiyaa ka waajibaysa waayo inaanay markaa ka waajibaynin gefgi oo kale waman qatala mu'minan khata'an fa taxriiru raqabati mu'mina wadiyatu musallamatun ilaa ahlihi ilaahay baa yidhi waxaa ka waajibaya un qofka muumin gef u dila addoonuu xoreeyo kafaara ahaanu muuminaahiyo diyo musallama ilaa ahli diyo ehelkiisa loo dhiibayo qisaasnama waajibinin camdulkhada inaan imana ka waajibayninna xadiid kale ayaa isagana ku soo arooray oo ibnu maa nasaa-iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan abu daawuud iyo sanadkiisuna xasan yahay alaa ina diyata alkhata'i diyada gefga shibir camdi ahaa maa kaana bisawdi waalcasa waa wixii ul iyo jaadal iyo ahaaday mi-atu min alibil boqol geel ayaa la bixinayaa minhaa arbacuuna fii butuuniha awlaaduha afartan markaa rimaya ayaa la bixinayaa alaa ina qatiila camdilkhata'i qatiilisawdi walcasa fihi miatu min alibil riwaaya kale markaa iyadu sidaas ayay tilmaamaysa marka waajibkiisi inuu magtaasu yahay aanu qisaas lahayn ayay tilmaamaysaa walaa yajibu lqawada ilaa fi lcamdi ayuunbuu ka waajibaa fain jaraxahu hadduu ku dhaawaco bimaa shay lahu isagu sona mawrun dusid oo min xadiidina ow hayrihi ama hayrkiia famaata minhu waa u dhintay wajaba calayhi lqawadu ayaa waajibaya ee wain kharaza irbatan hadduu ku tallaalo fii hayri maqtalin hadduu ku tallaalo bal waad eegayaan fain baqiya minhaa hadduu ka baaqi hada daminan isaga oo yacni xanuunsanaya xataa maata ilaa u dhintay wajaba calayhi lqawadu ayaa waajibaya ee wain maata filxaali hadduu dhinto faqad qiila yejibu waa waajibaya waqiila laa yejibu ma waajibayana waa la yidhi waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ku dhaawaco bimaa lahu mawrun asalka mawrku hortuu dhaqdhaqaaqa la yidhi yowma tamuuru samaau mawran ama yacni mawjadan badaha yacni istolaba roggeedaas ayaa mawrka hortu laydhaa maaraya mawr saasuu noqonayaa laakiin hadda waxaa looga jeedaa wax yacnii aflahoo ka dusaya oo nufuud iyo saraayo marka hoos inuu dhaco le sida seefdii iyo mindidii iyo tooraydii iyo waxa la midka ah markaa gala ee afgale ayaa looga jeedaa ayuu ku dhaawacay aw hayrihi ama waxaan dee af lahayn sida markaa dee naxaas iyo sufur iyo wax yaro caynkaasa loox iyo qasab iyo ayuu ku dhaxay ayuu ku dhaawacay waa u dhintay dabeed wajaba calayhi lqawadu waa waajibaya leannahu waa ficil gaadhsiinaya mowdka haalibanoo camdi ayuu noqonaya camdina dee qisaas ayaa ka waajibaysay hadduu laakiin irbad ayuu ka geliyay fii kayri maqtalin meelaha loo dhintay meelana irbad ka geliye ama musbaar buu halkaa barida ka geliya ama bowda ama cidhibta wuxuu leeyahay bal waa adeegya fain baqiya minhaa damiinan daminan waxa weeye muta'alliman mid xanuunsanaya sidii uu halkaa bowdaa ama cidhibta uga geliyey yacnii qandho ayaa markaa la geliyey xataa maata ilaa u dhintay wajaba calayhi lqawadu qawad ayaa markaa iyo qoorgoynaya waajibaysaoo dee waxaa loogeeyay inuu wixii u dhintay wixii inuu u dhintay ayaa markaa cad waxaana markaa halkaasuu leeyahay oo markaasuu qabanayaa asnawi masaladaa wuxuu ku qabanaya uu leeyahay imaamu nawowi masaladaa ma qabanine wuxuu leeyahay washraadu wujuudulwarami aydan fiima idaa baqiya minhaa daminan ay muta'alliman ilaa aan maata waxaa kaloo laga maarmaana in meeshii barar iyo soo boodidiiya xanuun keliya un maahae meeshii waa in waliba barar na uu yimaadaa meesha ay barartayo deetana u xanuunsaa ilaa uu ka dhimanayay markaasaa qisaastu ay ka waajibaysaa waxaa kaluu leeyahay hadduu isla markiiba dhinto qiil baa wuxuu leeyahay mee qisaasi waa ka waajibaysaa laannoo jidhku wuxuu leeyahay meel maqaatil qarsoon inuu markaa kuwii la helay ayaa dhici karta qiilo wuxuu leeyahay laa yejibio dee caadi ahaan mar haddaanu markaa ka la midkahay waxba dilin dee wuxuu la mid yahay markaa bahal yaroo qaniinay oo kale ayuu la mid yahay oo qisaasi kama waajibayso markaa halkaasna imaamu nawowi ayaa masalada tasiixu tambiiha inoo qabto inaanu markaa qisaasi aanay ka waajibaynin ka dambe ayuu inoo xoojinaya iyo masaladii hore ee markaa ugu dambaysay ee fasalkii hore iyo wuxuu leeya wa annahu idaa qatala fi lmuxaarabati man laa yukaafi'uhu muxaarabada hadduu ku dila mid aan mukaafiu ahan aw kharaza irbatan fii kayri maqtalin wamaata fi lxaali meelaan maqtal ahayn buu irbad ka geliyey markiibana waa dhintay falaa qisaasa qisaas lagumana malaa kaa mukaafi ah kaan ahayn ku dilay markaa xiraabada iyo kan markaa fii kayri maqtalin wax kaga muday ee markiiba u dhintay labada midkoodnaba qisaas laguma laha fain jaraxahu hadduu ku dhaawaco bimaa lahu mawrun wax af iyo markaa dusidla ayuu ku dhaawacay oo min xadiidin aw hayrihi ama kayrkii ah fa maata dabeetana waa dhintay minhu kaasay u dhintay wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoynaya waajibaya ee wain kharaza irbatan haddii uu irbad kaga mudo fii kayri maqtalin meelaan meelaha loo dhinta aan ahayn balwaadiya fain baqiya minhaa daminan haddii uu baaqi hado isagoo xanuunsanaya fain baqiya hadduu minhaa xaggeedii jaraaxadeeda minan xaalu yahay isagoo xanuunsanaya xataa maata ilaa dhintay wajaba caleyhi lqawadu baa waajibaya ee wain maata fi lxaali markiiba hadduu dhinto faqad qiila waxaa la yeejibilqawadu waqiila waxaa laa yeejibu ma waajibayana waa layidhi wain darabahu hadduu ku dhufto bimuhaqalin kabiirin wax la cusleeyey oo weyn ow bimuhaqalin sagiirin ayuu ku dhuftay fii maqtalin meel loo dhinta ayuu kaga dhuftay ow fii rajulin daciifin buu ku dhuftay ow fii xarin shadiidin kulayl daran dhexdii ayuu ku dhuftay ow bardin shadiidin ama qabow daran ow waalaa ama wuxuu dhaliyay bayna darbi fa maata minhu waa dhintay wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn ayaa markaa ku waajibaysaa ee wayn ramaahu min shahiiqin meel saray hadduu ka soo tuuro ow casra khusyayhi ama xiniiyaha ayuu maroojiyey casran shadiidan maroojin markaa aad u daran ow kharaqa wa khanqan shadiidan ama waa siririyey siririnba daran ow ama taraxaw fii maayin ayuu ku turay ow naarin laa yumkinuhu lkhala takhallusu minhu aanay suurtagal ahayn markaa inuu ka fakadaa wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn ayaa markaa kuwaa ku waajibaysaa ee wain daraxaw fii lujati hadduu ku tuuro faltaqamahu xuutun dabeetana nimiridikasiye qabla an yasila ilalmaayi intaan u gaadhin fa fiihi qowlaani ayaa ku sugan an axadumaa yejibu calayhi lqawadu wahaani laa yejibu ka labaadna inaanu ku waajibaynin weeye waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku dhufto bimuhaqalin kabiirin shay la cusleeyo oo weyn dee markaa dhagax weyn buu ku dhuftay tib buu ku dhuftay bur weyn buu ku dhuftay wax culus buu ku dhuftay sabarad buu ku dhuftay meeshuu doonabaha kaga dhufto ow bimuhaqalin sagiirin ama wax la cusleeyo oo yar laakiin laakiin waa maxay fii maqtalin buu kaga dhuftay dee halkaa dhuuntayo ama kelid uu kaga dhuftay ow fii rajulin daciifin ama mid aad isaga tabar daranoo dabayshu markaasay qaadayso ayuu markaa dee dhangad yar dabada u qabtay oo intaasun markaa isagu u baahnaa oday baa waxaa la yidhi inankiisa xabad ku riday markaasuu kufay markaasa alxamdulillah waad laanta wuxuhi intaasu baan u baahnaa wax kalaba intaasaa waxuhi aniga igu filan buuli oo fii xarin shadiidin ama kulayl daran yacni iyadoo kulayl aad u darani jiro ayuu markaa dee dhangaddaa dabada u qabtayoo dee halkiibaa markaa ile kulayl daran baa jira sidiibuu ku dhintay oo bardin shadiidan ama qabow daran ayaa jiray oo markaa garaaca qofku u dhiman karayo oo waalaa bayna darbi ama wuxuu israaciyey garaacan u xidhiidhiyey oo waalaa bihi darbi ama garaacan uu isku xidhiidhiyeyoo yacni dee muddo dhan saacadunbu gowdaasun dhegad ku hayey ilaa iyada lafdeedii markay isu tagto ee wixii la xidhiidhiyey wax badan bay noqonaysaa dabeetana fa maata minhu waa u dhintay wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn ayaa markaa waajibaysa waman qutila madluuman faqad jacala liweliyi sulطaana suldaan baan u yeellay bay lehe suldaankuna markaa weyn gacanta loo geliyo isaguna uu qisaasto xadiidkii kale isagana saxiixa abu daawuud iyo nasaa'i ay warinayeen ibnu maaja iyo waxaan ahaa buu leeyahay ee saxaabiga markaa xadiidka warinayee yacni laba dumaroo midkood baa tii kale markaa bimaslaxin bay ku dhufatay maslaxa waxaa la yidhaahdaa waa qoryahan markaa taandhada ama udub badhe ama qoryaha markaa taandhada lagu taago mid ka mida ayay markaa ku dhufato ayada iyo ilmihii ay caloosha ku sidayba waa dishay markaasaa rasuulku jiriinkeediina qurro ka xukumay yacnii addoon ayadiina markaa wuxuu xukumay in la dilo oo la qisaaso ayuu xukumay waxaa kaloo iyadana xadiidkii dee saxiixa imaamu albukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo ay warinayeen se waxaa addoontii madaxeeda markaa nidyana madaxeeda labada dhagax markaa la hele iyadoo markaa laysu dhigay ee lagu leeyahay siaa kugu samey ma hebel baa kugu samey mahebel loo samey nin yuhuudiya markii la soo gaadhay bay madaxa ku ishaartay ka yuhuudiga ayagana soo qabto waa qirtay markaasaa nebigu faray isagana in labadaa dhagaxun markaa laysu hoosdhigo gowda lagaga saaro markaa qisaastii labada arrimood bay ku sugnaatay wixii kale markaa lamidka ahaana ayagana waa looga qiyaastay uun hadduuse ka soo tuura min shahiiqin meel sare ayuu ka soo tuuray burbuburu ama yani fooq buu ka soo tuuray ama wuxuu maroojiyey khusyayihi halkaa wuu idinka qaldaya laakiin waa khusyayihi macnaha xiniyihiisa ayuu maroojiyey marojid aad u daran ama waa sirriyeybaoo yacni halii duxuurta ku qabtay ayuu gebigiisiba sirriyey ama biyo ayuu ku dhex tuuray ama dab ayuu ku dhex tuuray aan laga fogan karaynin dab aad u olkobaya buu ku tuuray ama mawjad biyaabuu ku tuuray aan laga bixi karaynin wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgeyn baa ku waajibaya markuu qofku waxa u dhinto leannu qaaliban wax wax dila weeye qawad iyo qoorgeyn ayaa markaa ka waajibaysaa hadduuse ku tuura wudhi fii luja lujo iyo mawjad ayuu ku tuuray aanu ka fogan karaynin faltaqamahu xuutun qabla an yasira ila almaa dee nimiri ama yaxaas markaa afka saa u soo kala qaday ayuunbuu dalaq ku yidhi isagoon biyihiiba gaadhin fa fiihi qowlaani masaladaa laba qowl ayaa markaa ku sugan oo mid wuxuu leeyahay axadu an yajibu calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn ayaa markaa lagu yeelanayaa maxaa yeelay dee mar hadduu meel mahlakada ku tuuray mar hadduu sababtii tuuridaana ku halaagsamay qawad baa lagu yeelaya jihadan uu ku halaagsamay lama eegayo waa hadduu markaa ceel ku dhex tuuroo dabeetana ceelkii quraarda iyo midiyo ku jiray ay qofkii dilaan oo kale midna wuxuu leeyahay laa yejibu ma waajibayo waxaanu u waajibaynin dee halaaggii wuxuu ku yimi waxaanu ula qastinin isagu biyuu ku tuuraya dee nimini ama yaxaas meesha kuma ogeynoo kuma tuuraynin markaa shubha qisaastii markaa meesha ka saarta ayaanay markaa taasi noqotay bay markaas leeyihiin halkana markaas imaamu nawowi ayaa markaas waxa uu leeyahay waxaan leeyahay aslawi imaamu nawowi masaladaa isagu ta hore ayuu qabanaya wuxuu leeyahy wacalaa man alqaahu fii lujati faltaqamahu xuutu qabla usuuli ila almaa yacnii inay ku waajibaysa qisaasti weeye qofkii ku tuuray lujo ee dabeetana xuud u liqay intaanu biyihii soo gaadhin haddii uuse waxaa kaluu leeyahay wa ijraa'ulqowlayni fi iltiqaami lxuuti mutlaqan waana waxaa in laba qowl markaa masalay ku jiraan markuu kalluunku liqo mutlaqan sawaon qabla wusuulilmaa'i ow bacdahu ama intuu biyaha gaadhay ama intaanu gaadhin midkay dootaba ha ahaatee masaladana inay laba qowl ku jiraan ayaa markaa raajixa markaa wuxuu leeyahy sheekhu wain darabu bimuhaqarin kabiirin haddii uu markaa ku dhufto aw ama bimuhaqarin sagiirin wax yaroo la cusleeyey oo sida ushii oo kalea fii maqtalin ayuu kaga dhuftay muhaqalku mar hadduu kabiir yahay meeshu doonaha kaga dhufto laakiin ow bimuhaqalin sagiirin baa fii maqtalin ow fii rajulin daciifin ow fii xarishi ow bardin shadiidin ow ama waalaa bihi darba waalaa bihi muhaqalkaa sagiirkaa ayaa wuxuu ku xidhiidhiyay adarba xidhiidhi dil garaacii famaata minhu waa u dhintay wajaba calayhi lqawadu ayaa waajibaya wain ramaahu min shaayiqin meel sare hadduu ka soo turo ow casra khusiyayhi xidhigihiisa uu maroojiyo casran shadiidan maroojin daran ow khanaqa waa siriye khanqan shadiidan siririn daran ayuu siriyey ow taraxahu fii maayin ow naarin ayuu ku turay laa yumkinu aanay suurtogelayn atakhallusu minhu inuu ka dhex baxa wajaba calayhi lqawadu ayaa ku waajibaya ee wain taraxahu hadduu ku turo fii lujatin oo faltaqamahu xuutun uuliqa qabla an yasila ila almaa'i ow bacdahu intaasi waa in markaa iska qaldan weeyo intaa bayna qabsaya geliya waa iska qaldan tahay qabla an yasila ila almaa'i fa fiihi qowlaani baa ku soola axadu an yejibu lqawadu wahaani laa yejibu ka labaadna ma waajibayo hadal markaas aan meeluu hayso markaas lahayn oo aan markaa caadi u soconaynin weeye halkaa wasale wuxuu ku leeyahay indimaas baa asalkii markaa uu ka soo qoray ayaa markaa ku yaallay bayna anyada qabla wusuul ow bacda balil qowlaani jaariyaani markaa masaladana inay laba qowl ku jiraanna oo markaa waqiila fiihi qowlaani masalada laba qowl ayaa ku sugan ayana waa taa markaa aslawiba markaa uu ku sheegaya tadkiratu nabiiha laakiin waxoogay ayuu markaa qalday kan markaa ibnu rifcuhuna labadaa qowl isaguna ma soo dhiganinba wain daraxu hadduu ku taaro fii zubaya dabin libaax ayuu ku tuuray oo fiiha sabacun bahal uu ku sugan yahay faqatalahu waa dilay oo ama amsaga kelban buu qabtay fa anhashahu markaasuu cunsiiyey famaata waa dhintay o alsaxu xayatan buu liqsiiyey wuxuu qarinsiiyey abeeso ow caqraban yaqtulu milua haaliban uu dilo faqatalahu waa dilay wajaba calayhi lqawadu qawad iyo qoorgoyn ayaa lagu yeelanayaa ee wain lam yaqtul haaliban sida badan haddii aanu wax dilin fa fiihi qowlaani baa kusuga asaxuma annahu laa yejibu ma waajibayo weeye waxau leeyahay sheekhu hadduu ku tuuro fii zubaya zubayadu waxaa la yidhahdaa waa god loo qodo libaaxa si loogu ugaadhsado darteed ayaa la yidhaha marka waa dabin libaaxa god markaa dabin libaaxa ayuu ku tuuray fiiha sabacun bahal baabana ku sii sugnaa dee libaax baaba ku sii jiray libaaxii baa deedna meeshii ku degay oo ku cunay hilibkan ay ku keeneen waa maxay oo amsaga kelban ama ay buu qabtayoo fa anhashahu waa qaniinsiiye fa nahasahu ama fa nahashahu nahsiga iyo nahshi waa jiraa nahsiga waxaa la yidhaahdaa marka weliba ilkahan hore uu ku qaniino laakiin markuu ka buuxsado gowsaha markaa ku qabsadana nahshi baa la yidhaahdaa markaa waa ka buuxsaday oo afga ayuu gashan famaata sidibuu ku dhintay ow alsacahu ama wuxuu qaniinsiiyey xayatan abeeso ow caqraban ama hangarale ayuu qaniinsiiyey waana yaqtulu milua haaliban sida badan waa abeeso ama hangarale qaninyadiisu ay waxdisho wajaba calayhi lqawadu dee qawad iyo qoorgoynayaa ku waajibaya markuu bahalka ugu riday meeshana dee isagaa markaa dilkiisii dee u geliyey bahalkanoo afga isaga ayaa u geliyey oo alja'ahu isagaa alja ugu sameeyey waxyaalahan kalena waxay leeyihiin baaqini waa aalowno waxyaalahan kalena aaladii uu ku dilay ayuunbay markaa noqonaysaa oo qisaastii sidaas ayaa loogu yeelanayaa wain daraxuu hadduu ku turo fii zubaya dabin libaaxeed fiihaa sabcun bahal uu ku sugan yahay sabcun faqatalahu dabeedna u dilaa oo amsaga kelban buu qabto faanhashow waa waa cunsiiyey famaata dabeedna waa dhintay ow alsacaw xayatan abeese ayuu qaniisiyey ow caqraban yaqtulu milu haaliban sida badan wax dilo faqatala waa dilay wajaba calayhi lqawadu wain lam yaqtul haaliban sida badan haddaan wax dilina fa fiihi qowlaani asaxumaa annahu laa yejibu wain akraha hadduu dirqiya rajulan nin calaa qatlihi mid kale dilkii ayuu ku dirqiyey wajaba calayhi lqawadu baa ku waajibayay wa fi lmukrahi kan la qasbayna qowlaani ayaa ku sugan asaxuma annahu yejibu ee wain amara hadduu faray man laa yumayizu faqatalahu dila wajaba alqawadu cala alaamiri buu ku waajibaya walaa shaya cala almaamuuri kan la faray laakiin waxba ku waajibi maayaan ee wain amara suldaanu rajulan hadduu faro biqatli rajulin bikayri xaqi walmaamuuruna laa yaclamu xaalaanu ogayn wajaba alqawadu cala suldaani buu ku waajibaya ee wain calima hadduu ogaaday wajaba alqawadu cala alma'muuri ka la amray ayuu ku waajibayaa waxau sheekhu leeyahay haddii oo nin qasbo nin kale uu yidhaahdo dil haddaad dili weydo adigaan ku dilayaa deetana sidii buu ku dilay wajaba calayhi lqawadu hortuu kan wax qasbaya qawad iyo qoorgooyn baa lagu yeelanayaayoo dee qofkii wuxuu ku halaagay waxa halaag loola qasiya sida badan isagoo isagu markaa dee wax ku ganay oo ku dilay oo kale ayuu noqonayaa waxa isweydiin le kii mukrahee la qasbay isagana ka warran laba qowl baa ku sugan buu leeya ka asaxay waxa weeye annahu yejibu waa waajibayaayoo dee qatli camdi oo cudwaana buu leeyimi siuu nafdiisa u baaqi yeelo ayuu qof kale markaa u dilay isagana qawad ayaa lagu yeelanayaa iyo qoorgoyn hadduu se faro man laa yumayizu midaan waxba kala soocaynin buu faray ilmo yar ama mid waalan ayuu faray wuxuu uhi kan dil intuu markaa hubkiina u dhigay buu hi kow kaga soo sii faqatalahu dabeedna waa dilay wajaba alqawadu cala alaamiri ka aamirkaahee faray ayuunbaa lagu yeelanaya walaa shay cala almaamuuri kala faray waxba lagu yeelan maayo mar haddaanu kan waxdilay dee tamyiisii qasatoona lahayn ficilkiisu wuxuu la mid yahay dee ficil neef xoolaha oo kale ayuunbuu la mid yahay aallo uu ninkan isticmaalay ayuunbuu markaa noqonaya waxaa kaloo sheekhu hi haddii uu suldaanku faranin biqatli rajulin bikayri xaqin inuu nin ku dilo xaqdarro ninkaa dil buu hi ordoo ninkaa soo toogo walma'muuru laa yaclam kan la farayaana ma oga waxaabuu moodayaa dee suldaankuna dee waa ninkaa dadka muslimiinta madaxda waha u sarreeyey wuxuu moodayaa dee nin markaa arrintan ay ku caddaato la qisaasaya ayuu moodaya walma'muuru laa yaclam sidii buu ku dilay wajaba alqabd cala suldaan suldaanka ayaa markaa qabad iyo qoorgooyn lagu yeelanayaayo kaa madaxa u sarreeya dadka muslimiinta ah hadduu qof dila isagii baa lagu yeelaa sharciga cidina kama sarrayso leannu sharcan isagaa markaa dee amray isaga ayaa markaa dilkan dee ninkan u horseeday daacadiisuna musaxaba iyo waajiba tiilaya waadiicullah waadiicu rasul waululamri minkum saasuu markaa dee ku qaatay isagu kale amarkii uu ku dilay waxaan moodaya xaq markaa isagii baa qisaasi lagu yeelanayaa hadduu se og yahay kan uu dirayaa inuu ninkani gar daran yahay oo wax lagu leeyahay aanay jirin kan la dilayo wajaba alayhi wajaba alqawadu cala alma'muur kan la faray ayaa qawrkii lagu yeelanayaa leannu markaa inuu macsiyo ku adeeca uma bannaana man amarakum min alwulaati bikayri taacati illahi falaa tudiicuuhu xadiid imaam shaafici markaa isagoo mucallaqa umga ku wariyey bayhaqina sunan macrifatu sunan walaahaar uu ku wariyey ka idin faray wulaadda ka mid a daaca ilahay waxaan ha idin fara ha adeecina xadiidkii saxiixa ee bukhaari iyo muslim laa taacata fii macsiyati illahi inama taacatu fi lmacruuf yacni waxaa laysku adeeca macsiyo waxaa laysku adeeca macruufka ninkii saxaabiga ahaa amiirka ahaa ee qoladii uu amiirkaha u cadhooday ee yidhi saw nebigu uma odhanin adeeca haa dabshide buu idhi haddaba dabkii bay olkomiyeen gala buu idhi haddaba markaasay qaar dooneen inay galaanba intay kalena waa ka joogsaye waxaa dhh war dab baynu ka soo cararnay oo nebiga naar baynu ka soo cararnay dab adduunyadii ku geli maynayno kaadiyo markii nebiga loo tegey ayuu idhi hadday geli lahaayeen weligood kamay soo baxeen inama taacatu fi lmacruuf waxa wanaagsan ayaa laysku adeecaaye waxaasoo kale layskuma adeeco asamcu wataacatu cala almari lmuslim fii ma axaba wa kariha maa lam yu'mar bimacsiya xadiidkii saxiixa islam wuxuu ahaa waxaan leeatar cabdirasaaq baa warinaya samciga daacadu cala almari lmuslima fii ma axaba wa kariha maa lam yu'mar bimacsiya haddii macsiya la faro falaa samca walaa taaca samciya taacatoona maleh kan waxaa warinaya baan leeyahay bukhaari iyo muslim ayaa markaa xadiidkan wariyay mid kaloo markaa abubakar laga warinayo ibnu abi shay cabdirasaaq musanafkiisa uu ku soo saarayo ayaa jiro atiicuunii ma atactu llaha fa in casaytu falaa taacata lii calaykum haddaan ilaahay markaa caasiyo dee hey ateecina ayuu yidhi wa in akraha rajulan hadduu calaa qatlii ku ikraaho wajaba calayhi lqawadu baa ku waajibaya qoorgoyn wa filmukrahi kii la qasmayna qowlaani baa ku sugan saxba annahu yejibo isagana qisaasi waa ku waajibaysaa wa in amara man laa yumayisu midaan waxba kala soocayn hadduu faro oo faqatalahu dila wajaba alqawadu cala alaamiri bay ku waajibi walaa shaya cala alma'muuri wa in amara suldaanu rajulan hadduu faro biqatli rajulin nin diliddii bikayri xaqin uu ku dilo walma'muuruna xal laa yaclamu aanu ogeyn xaqdarre in lagu dilayo wajaba alqawadu cala suldaani buu ku waajibi ee wa in calima kan la faraya hadduu og yahay inuu xaqdarre ku dilayo wajaba alqawadu cala alma'muuri ayuu ku waajibayaa wallahu aclam